maalinkii shalay waxaa magaalada baardheere oo ka tirsan gobolka gedo ka dhacay dil uu askari ka tirsan dowladda federaalk u geystay mid ka mid ah dhallinyarada magaaladaas askariga ayaa wiilka dhallinyarada ah oo lagu magacaabo umar sheekh cabdirasaaq waxa uu ku dilay mid ka mid ah suuqyada ku yaala magaalada baardheere ee gobolka gedo dad goobjoogyaal ahaa ayaa waxa ay saxaafaddu u sheegeen inuu muran soo kala dhexgalay askariga iyo wiilka dhallinyarada taasi ayaana sabab u ahayd inuu askariga si bareer ah rasaas ugu furo cumar taas oo keentay inuu isla goobta ku geeriyoodo wararka ayaa intaasi ku daraya in dilka kadib uu goobta iskaga baxsaday askariga falkan geystay kaas oo u baxsaday baadiyaha magaalada dilka ay geystaan ciidamada ayaa joogto ka ah goobaha ay ka talisa dowladda federaalka waxaana ugu wacan iyadoo aysan jirin cid kula xisaabtamaysa dilka bareerka ah ay kula kacayaan dadka shacabka ah